muddo ku siman saddex sano iyo saddex bilood ayuu madaxa ka jaray loolanka militari ee ka dhex holcaya dowladda ruushka iyo tan yukrain maanta ayaana waxaa dadka oo dhammi gaar ahaan labada daraf ee hardamaya uu ku kadinayaa in uu yahay maalintii kun boqol sagaashan iyo lixaad ee dagaalkooda labadii qarni ee lasoo dhaafayna dagaalka caskari ee ka dhexeeya ruushka iyo yukrain ayaa noqonaya loolankii militari ee ugu weynaa abid qaaradda yurub dabcan marka laga soo tago dagaalkii labaad ee dunida iyadoo ay weli sii karaar qaadanayaan iska hor imaadyada ay foodda isku darayaan labada dhinac waxaa iyadana geeskeeda sii xoogaysanayo khasaaraha ka dhalanaya dagaalkan ee iskugu jira kuwa militari kuwa maaliyadeed iyo kuwa siyaasadeed intuba maamulka zeleneski ayaana wajahaya loolanna marla arag ah tan iyo aloosanka dagaalka ruushka ee ka dhanka ah dalkiisa sanadkii labada kun labayolabaatanka sida ay sheegaysa qaramada midoobay in ka badan shan iyo toban kun iyo toddoba boqol oo qof oo birimageyda ah ayaa lagu dilay iyadoona lagu dhaawacay in ka badan soddon kun dagaalka caskari ee u dhexeeya xukuumadaha moscow iyo kiyef balse taqaariir madax bannaan ayaa dhankeeda qariraysa in khasaaraha nafeed ee xaqiiqada ah uu intan ka badan yahay gaar ahaan manaadiqda holcaya ee martigelinaya weerarada ugu adag sida maryobool oo ah magaalo gebi ahaanba burburtay kuna dhow in khariirada laga tirtiro waxa ayna xilligan ku jirtaa gacan ku haynta xoogaga raashiyaanka ah hay-adaha dowladda yukrain u qaabilsan diiwaangelinta mahadhooyinka ka dhalanaya dagaalka ay ku jirta ayaa dhankooda tibaaxaya in ku dhowaad sagaal boqol oo carruur ah ay gafeen noloshooda sababo ku aadan dagaalka iyadoo ay jiraan khasaarooyinka intan la eg ee haleelaya dadka shacabka ah haddana cidda ugu badan ee ku le-anaysa dagaalkan waa ciidamo sababa ku aadan iska hor imaadyada tooska ah ee dhex maraya labada dhinac iyo hubka culus ee ay isku adeegsanayaan daraasaad saadaalinno ah oo ka soo baxaya dowladaha galbeedka oo iyagu ah cidda baritaaraysa xukuumadda kiyef gadaalna ka taageeraya howlgalkeeda ayaa sheegaya in labada dhinacba waa ciidanka yukrain iyo kan ruushka ay haleelayaan khasaarooyin lafajibis ah iyagoona tilmaamaya in ruushka ay gaarayaan hadimooyinka ugu badan sababa ku aadan macaarigta kakan ee uu kaga jira bariga yukrain laakiin dowladda yukrain ayaa wajahaysa taxadiyaad dhinac weliba ah oo ay ugu horreeyaan barakac ballaaran oo ay yukraaniyiinta kaga qulqulayaan guryahooda dagaalkan ayaana magaalooyinka yukrain u horseeday in ay noqdaan lama degaan dagaalka ruushka awgiis hoos u dhac gaaray toban milyan oo qoys ayaana laga diiwaangeliyey dhulka ay ka talisa xukuumadda kiyef tani ayaana ah mid ka mid ah natiijooyinka ka dhashay qaxa iyo barakaca haraynaya yukrain kal sii horraysayna madaxweynaha yukrain valadimir zeleneski ayaa ku calaacalay in ku dhowaad soddon iyo shan kun oo askarta dalkiisa ay naftooda ku waayeen dagaalada ay ku jiraan isaga oo aanan tafaasiil ka bixin tirooyinka kale ee ku aadan dhaawacyada iyo askarta noolal iyo geeri aanan toona lagu tirin karin labada daraf ee ishaya ayaa si isku mid ah ugu dadaalaya in ay qariyaan diiwaanka khasaarooyinka caskari iyo kuwa istiraatiijiyadeed ee soo gaarayo iyagoona u ictibaarinaya in diiwaanadaasi ay yihiin asraar la xidhiirta amnigooda qowmiga ah waxaana isweydaarsan taqdiiraadka iyo qiyaasaha khasaare ee ka soo baxaya dowladaha galbeedka balse tirooyinka ugu badan ee qiyaasahan ayaa ka wada socda in ay jiraan boqolaal kun oo dhimasho iyo dhaawac ah islamarkaana uu labada dhinac dhexal siiyey dagaalka saddex sano iyo saddex bilood jirsaday ee ka dhexeeya ciidamada ruushka ayaa xilligan gacanta ku haya shan meelood meel dhulka yukrain waxaana dhulkan uu calanka ruushka ka babanaya ka mid ah deegaano muhiim ah istiraatiijiyad ahaan kuwaasi oo dhaca bariga iyo koonfurta yukrain amaa xoogaga yukrain waxaa sanadkan u suuragalay in ay horiyaan howlgallo lagu murxinaya ciidamada ruushka waxa ayna xaqiijiyeen guulo maydaani ah balse kumaysan guulaysan in hal deegaan oo ka mid ah kuwa ay la wareegeen ciidamada ruushka ay ku soo celiyaan gacanta dowladooda tan iyo markii uu bilowday dagaalka ruushka ee yukrain waxaa la dareemayaa hoos udhac dhaqaale oo labada jaanib soo wajahday inkastoo sidaan horey usoo sheegnayba uu dhinac weliba ku dadaalaya in aan la dahfeedin sirihiisa ku aadan dagaalka uu ku jiro dhaqaalaha guud ee dalka yukrain ayaa shiiqay sanadkii ugu horreeyey ee uu dagaalku bilowday iskuday weliba oo ay samaysay xukuumadda kiyef ayna ugu xusulduubaysay badbaadinta dhaqaalaheeda ayaanan u hirgelin sidii ay haminaysay dhaqaalaha yukrain ayaana la diiwaan geliyey in uu hoos u dhacay boqolkiiba labaatan heerkii uu joogay inta aanu dhimbisha dagaalka isqabsan qiimaynta kala duwan ee ay samaynayaan hay-adaha dawliga ah sida bangiga caalamiga bangiga yurub iyo hay-adda qaramada midoobay oo lagu sii daray xukuumadda yukrain qudheeda ayaa dhigaya in dagaalka ka soconaya yukrain uu abuuray dhibaatooyin tiro badan oo lagu qiyaasay boqol lixdan iyo laba bilyan oo dollarka maraykanka ah markii uu dagaalka bilowday ilaa bishii disembar sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka oo keliya waxyeelooyinkan ayaana si gooni ah u saameeyey majaalaadka ganacsiga isku socodka bulshada farsamada iyo beerashada saadaalinno hor u dhac ah oo ay soo saarayeen xukuumadda kiyef iyo waxaa loogu yeero bangiga adduunka ayaa daaha looga rogay hantida ku bixi karta dib u soo celinta deegaanada burburay ee yukrain iyo in ay ka soo kabtaan dagaalka waxaana lagu qiyaasay afar boqol siddeetan iyo lix bilyan oo dollar ah lacagtan ayaana ah lacag afar jeer ka badan wadarta guud ee wax soo saarka sannadlaha ah ee yukrain kii ugu dambeeyey ee sannadkii labada kun afar iyo labaatanka dhinaca kale wax soo saarka dabiiciga ah iyo beerashada ayaa marka la jooga yukrain waxa ay galeen god mugdi ah sababa ku aadan beegsiga tooska ah ee ay diyaaradaha ruushka ku baabi'inayaan dhulbeereedka dalkan yukrain ayaana waxaa laga dareemayaa hoos u dhac xagga soo saarka midhaha ah oo ka mid ahaa ilaha dhaqaale ee ay ku tiirsanayd dowladdan marka laga hadlayo miisaaniyadda xukuumadda kiyef iyo agaasinkeedana waxa ay hay-adaha xog ogaalka ah ee hoostaga qaramada midoobay adarosayaan in qaybta ugu badan ee wax soo saarka yukrain uu ku bixi doono arrimaha la xidhiira dagaalka yukrain ayaana waxa ay ku tiirsan tahay taakulada maaliyadeed iyo midda siyaasadeed ee ay ka helayso dowladaha galbeedka si ay iskaga daboosho baahiyaha maalinlaha ah ee ka dhalanaya dagaalka sida mishaarka ciidamada iyo gunnooyinka la siiyo waayeelada howlgabka ah iyo howlaha kale ee quseeya bulshada warbixinada ayaana sheegaya in xukuumadda yukrain ay si maalinla ah ooga baxdo ku dhowaad boqol iyo afartan milyan sababo ku aadan dagaalka ay kula jirta ruushka xukuumadda kiyef ayaana maalmihii u dambeeyey ruushka ku qaaday weeraro culus oo ay warbaahintu ku tilmaamtay in ay ahaayeen lama filaan xilli labada dhinac ay wadahadallo ooga socdaan magaalada istanbul ee dalka turkiga ilaa shan mataar oo ku yaalla gudaha dalka ruushka ayay beegsadeen xoogaga yukrain iyaga oo adeegsanaya diyaaradaha daroniska ah wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow ayaana dhankeeda qiratay in khasaarooyin waaweyn ay haleeshiiyeen weeraradaasi falanqeeyayaasha iyo khubarada u dhondaloola arrimaha dagaalka ayaa tilmaamaya sababta ka dambaysa in yukrain ay xilligan dardargeliso weeraro ka dhan ah ruushka iyadoo wadahadallada ka dhexeeya labada daraf ay marayaan wareegoodii saddexaad khubarada ayaana sababta ku sheegaya in ay xukuumadda kiyef doonaysa in ay ku xoojisa mowqifkeeda wadahadalka ayna u muuqan mid iyada keliya ay dani ugu jirta joojinta dagaalka